daroo dibi dhal hiiraan iyo jawhar jawhar heshiis maahan hiiraan heshiis maahan jawharna sida iiga muuqato heshiis maahan guddiyaa la baxshay gobolada dhexo oo wax uun abaarku arrimadaasoo xulayay oo ku jiray oo dowladdu ka kaabaysay guddi farsamo guddi farsamo haba diritiibabaha la siiyo saas u shaqeeyabaha la yidhaah oo iyoyan maskaxdoor ka shaqayn laakiin hiiraan iyo jawhar maba leh taasi anba lahayn guddi farsamo male waa dad ilmaha hadday caruur yihiin ay agoon yihiin amba dadku maandow yahay amba xataa maskaxda looga jiro wax horaa mas-uul looga naq marka dadka hiiraan iyo jawhar waxay naqdeen dad wax hora mas-uul looga yahay oon wax mas-uulada qaadi kari saasay u eg tahay jawhar dadkii dib heshiisiin loo samayne hiir hiiraan waaba iskhilaafsan yihiin jawharkiina dadkii jawhar qabiiladii haddan way isii khilaafsan yihiin qolo waxay gogoshiyey dhigtay iyadoon shirkii laga tashanaa la yidhi saas yeela waxaan u arkaa qoladaas marka aaday waxaa laga hadlaa waa dhismo maamulaa laga hadla laakiin qola hordhacoo maqaayadley u muuqato ganacsi u raadinaysa ayaa jirta dadkiina taga dhahaysa war maqaayadu waa burburahoo beriyaa lagu kala tega afartanka maalmood oo meeshu joogaan ee looma hadlin dadkii qabiil ahaan iyo deegaan ahaan looma hadlin qolo maqaayadleeyaho inay uun dad iyadu dano heera gaarka ka fiirsayso iyo wasaaraddii arrimaha gudaha marka hiiraan iyo jawhar waxaan leeyahay waxay naqdeen wuxuuri walax mas-uul looga yahayay naqdeen amba dadku sii waxay maandow yihiin ambay mulqa yihiin arrintaas waxaan leeyahay arrin wanaagsan maahan yaan laga shaqayn wax dadka isku sii dhifanaya dadkaanu ewel dowlad la-aan amba dowlad jilcan wey la daalaadhacay laakiin ayagu isma dilay waxaan leeyahay hiiraan iyo jawhar iyo labada gobolba gobolba gobolka kaleo dadkiina jooga ha isdilina waxaan laydinkala tashanana amniga inaad khatar gelisiin hadda dowlaha ku magacaabane yay naqaan waxay rabaan hala suubiyo laakiin inaan dadka laysku dirin ayaan arrintaas ka digaa arrimadaas hadda na arrin xalaal ka soo baxayso amba u muuqato